asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadioha dalsane magaalada muqdisho
naarihii bislaada dumiyayo cadow lagu dalbaday yalla dooran yalla dooran shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryinkii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilay weli samiir madaayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeecu laariyo shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo talaadaha taariikhdan waxay ku beegan tahay shanta abriil laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono haddii kana aad ku dhageysan doontaan hadduu eebah raalli ka noqdaan waxaa qeyb ka noqon doona khilaafka ah ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee soomaaliya ayaa cirka isku sii sheeraya xilli dhinacyadu markaas xilka qaadis uu ku sameeyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid madaxa ah guddiga fiid ee koonfur galbeedna waxa uu xafiiska wasaaraha soomaaliya ku eedeeyey faragelin toosa inuu ku hayo shaqadii guddiga doorashada waxa uu markaas ka hadlayaa arrimo ku saabsan hanaanka wasaaraha uu sheegayay in uu faragelin ku hayo doorashada waraysta aan kageena saxbal barnaamijkeena caawa aad ku dhegeysan doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona hay-adda nabad sugidda iyo irsidoon qaranka soomaaliya ee nisa ayaa warkaas waxay ka digtay in al-shabaab ay maleegayaan weerarkan ah madaxweyne farmaajo wasaar maxamed xuseen roble warkaas oo si weyn baraha bulshada u qabsaday afar labaatanka saac lasoo dhaafana hadalheyn xoog leh uu dhaliyey khubaradaas waxay leeyihiin in markaas hay-adda ay shaacismeen xogtaasi hase yeeshee hay-adda nabadsugidda iyo irsoon qaranka soomaaliya ins waxay kaloo ay sheegtay in nin lagu magacaabo maxamed maahir oo markaasi maahir maxamed uu aad uu doonayo in uu markaa qorsheeyo dilka madaxweynaha iyo wasaaraha hase yeeshee caawa war goror uu ka soo baxay al-shabaab ayaa arrintaasi weyn ay uga hadleen islamarkaana ay beeniyeen inay qorsheenayaan dilka madaxweynaha iyo wasaaraha warar al-shabaab ay soo saareen caawa ayaad maqli doontaan qodobadeen kale waxaa qeyb ka noqon doona idiin soo gibi doonaa waxaa maalintii labaad ama maalintii afraad markaasi qaatay shahaadada xildhibaanimo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka kow iyo tobanaad kow iyo soddon xildhibaan oo ka mid ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya caawa ayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa sidoo kale qeyb ka ah xukuumadda soomaaliya iyo safarada beesha caalamka oo maanta ku kulma xarunta xanaaney ee muqdisho waxayna isku raaceen qiimeynta baaxada dabkii baabiyey suuqa weyhaan si wax loogu qabto dhismaha suuqaasi dadkii ku hanti beelay dhinacyo kala duwan oo kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan siyaasiyiintooda oo ka hadlay kulankaas ayaan soo gulbi doonaa saaxiibaha qodobada kale waxaa qeyb ka noqon doona aragtin waxa ay ka dhiibteen qaar ka mid ah shacabka ku nool muqdisho caqabadaha soo wajahay dhamaystirka doorashada dalka waan idiin soo gudbi doonaa saaxiiba qodobadaasi wixii soo kordha ayaan idiin soo gudbi doonaa axmed cali maxamed axmed xaaji ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxmuud oo idin socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo duunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
habeen wanaagsan saaxiibayaal ismaqal wanaagsan barnaamijka wareega ayaan ku bilaabaynaa saaxiibayaal qodobada hordhaca barnaamijkaad kusoo maqasheen ayaan eegaynahay khilaafka ah arrimaha doorashada soomaaliya ayaa xilligan waxa uu marayaa meel xasaasi ah xilka yuuna isku sii shareerayaa mana jirto wax dhaqdhaqaaq ah oo la doonayo in khilaafkaas lagu soo afjaro lala xaliyo hase yeeshee waxaa muuqata in uu faraha kasii baxayo kala shakiga dhinacyadana labada xafiis ayaa sii kordhaya waxaana ugu dambeeyay kadib markii xalay xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiid saddex iyo toban xubnood ay sheegeen in markaas eh, shaqada ay wateen ama ay sixeen mooshin lagu dalbanayo ama lagu fasaxayo kuraas afar aheyd oo horey guddiga doorashooyinka heer federaal ay u hakiyeen doorashada kuwa uu ka kala dhacay hirshabeelle iyo beedhabo waxaana markaa ka mid ah kuraasta markaa la hakiyey kuriga- kursiga hoob sideetan iyo lix oo uu ku fadhiyo sideetan markaasi taliyihii hore ee nisa fahdi xasan xaaji daahir waana ubuucda khilaafka u dhexeeya dhinacyada ugu sarreeya ee dalka intaasi kadib ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble waxa uu xilalka ka qaaday islamarkaana uu warbaahinta la wadaagay qoraal ka soo baxay xafiiskiisana lagu sheegay in xilalkii ay waayeen eh, xubnihii markaas eh, qayb ka ahaa inay saxiixeen arrimaha ku saabsan eh, hakinta ama in la fasaxo kuraastay qaar ay hore guddiga doorashooyinka heer federaal ay u hakeen ra-isul wasaaraha wuxuu uu markaas eh, ka mid ah xubnaha uu xil ka qaaday maxamed xasan maxamed ciro oo lagu bedelay irshaad maxamuud sheekh daahir iyo cabdirasi- ah, cabdiraxiin cabdicasiis aadan waasna lagu bedelay xasan cali yuusuf sidoo kale wuxuu digniinka madambeesa u diray ama la siiyey yuusuf cabdikeyr cabdinuur cabdinaasir maxamed guleyd cabdijabaar cabdulaahi faarax axmed aadan dagaal safiina sacidiyo xasan xuseen tallaabada wasaaraha uu qaaday ayaa timid kadib markii xubnahaas ay isku day dhanka doorashooyinka ee guddiga fiid in carqaladeen ay ku sameeyeen sida hadalka loo dhigay hase yeeshee dhinaca kale xubnahaasi ayaa dhankooda aad ugu horeymid warar ku saabsan arrimaha dhanka ammaankana waa inoo socdaan hase yeeshee dhinaca kale madaxa guddiga fiid ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya yuusuf maxamed qarre ayaa dhankiisa xafiiska wasaaraha soomaaliya waxa uu ku eedeeyey faragelin toosa inuu ku hayo shaqadii guddiga doorashada haddaba wuxuu caawa uu leeyahay dadkii warkayga diiday waa ruqseynanaya waa siduu hadal ku dhigay eh, Ma- yuusuf maxamed qarre waxaana dalsan ugu warramay wararka ugu dambeeyey ee arrimaha ku saabsan guddida doorashada ee heer dowladgoboleed iyo heer federaal ee markaas dhanka xafiiska wasaaraha uu ku eedeeyey in faragelin uu ku hayo
maanta kulan weyn baa
walaalow markii horeba si sharciya laguma joojin maadaamaan sharci lagu doojin oo ninkii markaa joojiyay aanu ku ixtiraamaynay intuu wax sharciga uu ka sheegayo ayaanu fiirinaynay laakiin joojiyey waan weynay isagana waa waayey ciil buu usoo yeeli waayey marka maadaama ummadda hadda shahaadooyin iyo wax in la bixiyo lagu tala jiro oonba la bilaabayba in la iska fasaxo guddigu uu go-aansaday aqlabiyadiisa waana fasaxay
xubnaha waraaqda aada baahiseen ee ku qoran dhammaantood maxaad ku xaqiijin kartaan inay raalli ka yihiin go-aankan nin walba oo guddiga ka mid ah oo joogo maaragtay eh, ha maqnaado ha joogo kuwa maqan baa jira fogaan arag fogaan aragga loo- ah, looga qeybgeliyey Eh, maaragtay eh, ayaa jira kulligood waa warag weydiin kartaan xamar bay wada joogaan
waa gartay idinkoo xamar isla wada jooga idinka iyo guddoonkiinnii inaad inta gooni u baxdaan aad tidhaahdaan annagoo xubno ka mida guddigiiya yaan inta guddoomiyihii ka tashanno keliga iyo warqad gooniya soo saaranaysa soo saaranaynaa maxay idinla muuqataa go-aanka noocaasa
wallaahi guddoomiyaha waanu wacnay waanu u tagnay maanta markhaati bay leedahay toban tobankii sac ayaanu u tagnay xarunta eh, xafiiska uu ku yaallo oo airport hotel Eh, wuxuu yidhi idinla fadhiisan maayo yidhi banaanku u baxay intuuna cacaayay buu meesha isaga baxay Eh, dee sorry waa ka xunnahay dee annaga markii horeba markaan ka yaabnay mar baan dhahnay shaqada waa kaa joo- waa kaa joojinay wuu iska sii wataa dee ma aqaan guddi ahaan loo shaqayn maayo meesha wax amar unbaa laysa siinayaa oo meesha waxa yaalla maaragtay eh, iska dhexhadal baa socda oo nooc kale ah
hoteelka guddigu uu ku shaqeeyo waxaa lanoo sheegay galabta in khilaaf ka dhacay oo gacanka hadalna uu gaaray maxaa ka jira arrimahaas maya maya wax gacan ka hadala meesha ka dhacay maba jiraan haba yaraatee nala soo fadhiiso guddoomiye adaan ku nimid aan wada hadalno guddigii waa kan taagan oo maaragtay eh, eh, fadhiyo inaad maaragtay la hadashid wixii ay- ay- ay- ayaga ay wadaan aad ka dhegaysatid aan dhahnay idinla fadhiisan maayo yidhi maradii markhaati bay leedahay maxay tahay sababta u diidayo inay idinla hadlo
dee waxaanu rabaa qaskan inuu wado oo maaragtay eh, waddanka uu sii qaso dhibaatadaasuu ka shaqaynayaa Eh, maaragtay waa nin maaragtay meelo kale ka socda oo arrinta doorashooyinka waa la siyaasadeeyey arrinta siyaasad baa loo bedelay hebel aniga ma raacsana weliga adugu ma maqashay nin baanu haysanaa kuwa kalena maraan nooga dhigayna waa ku daboolayna weliga ma maqashay
khayrow eh, guddoomiyaha ilaa hadda sida ay sheegeen in ka badan boqol mudane ayaa la diiwaan geliyey oo shahaadooyinka qaatay oo maamulo kala duwan oo koonfur galbeedooda adigu wakiil ka tahayba ay ka mid tahay xubno ka socda shahaadadii la siiyey dadka qaar waxay idinku eedeynayaan inaad shakhsiyaad gooniya u doodaysaan idinkoo hortaagan baarlamaankii soomaaliyeed ee koob iyo tobnaad in la dhiso eedaha noocahaasa maxaad uga jawaabaysaan
wallaahi kuwaas waa qushigooda iyaga si qof walba siday la tahay buu sheegaa arrintaas waxba kama jiraan annaga cid gooni ugu doonaynin male laakiin cid gooni in la fabuuqaanu diidannahay annaga maamul goboleed baan nahay saddex xubnood baa qoladan maaragtay waa haysanaa bay dhaheen sharci ay ku haystaan noomay sheegin waa haysanaa waxaan ahayn qodobkaasay ku jiraan weli nagama haayo adugu waad og tahay waxay ku andaconayaan male maaragtay arrimo kale weeye oo faragelina oo siyaasadeed oo meelo kale oo waaweyn ka soo baxayo oo dhib lagu abuurayo oo doorashada dib loogu ridayo oo in xafiisaha xafiisyada dowladda isbedel baa la diidaya inuu ka dhaco waddanka waa la hortaagan yahay arrintaasaa ka jirta wax kale oo dhiba oo jira ma jiraan
waxaad sheegtay faragelin inay jiraan oo idinkaga imaanaya meelo kala duwan ood ku celcelisay oo dowladda ka mid ah yay tahay cidda faragelinta ku haysa guddiga doorashada si toosa xafiiska ra-iisul wasaare ayaa ah, ah, faragelin ku haya guddiga hadda caawa wuxuu leeyahay dad baan rusqaynaya haddii ay warkayga yeeli waayeen ayuu leeyahay dadka ugu hanjabayaa rusqad iyo waxbaa socda hor ah, waxaa socda maaragtay haddaadan anigu raacaynin wixii aan raacaa aad yeelaynin saa ma yeelan kartid ma madax banaanid been baa laga sheegayaa guddigu waa madax banaan yahay waa been waad arki doontaa waxa uu hadda sameeyo
waa gartay cidda faragelinta ku haysa marka ma ra-iisul wasaaraha mise waa xubno kaloo xafiiskiisa ka tirsan saaxiibo waan kuu sheegay adigu waxaa rabtaa libaaxa ninkii yidhi maaragtay ee, ee, aaway libaax meeshaa lagu sheegay waaba kana raadkiisa maxaa ka raqamaa raaddaad ila raadinaysaa adigu waa kuu sheegay way caddahay cid maaragtay guddigaas maanta faragelin karta in qof shaqaalaha iyo qof kale aan ahayn waad og tahay ma fahanta mudan khayra laakiin waxaan rabnaa inaan cadeyno eedda cidda ay tahay qof mas-uula weye qofka haddaad eedeynaysid waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed ay ku dhegeysanaya inaad u sheegto caqabada weyn ee doorashada ku horgudbanaya aad leedahay guddigii baa faragelin lagu hayaa inaad dadka u sheegto
walaalo waa ku waa sheegay cidda faragelin karta doorashadaas guddi eh, ma aha eh, wasiir ma aha shaqaalo kale ma aha waad og tahay xafiiska ra-iisul wasaaraha haddii la yidhaahdo dee adigu dee wax kalaa rabtaaye eh, een, maaragtay arrintaa way iska caddahay een, arrintaa waa arrin maaragtay oo oo siyaasadaysan oo la og yahay dalka haddaad joogteed waryo tahay wax walba waad la socotaaye dee adigu su-aashaas oo kale jawaabteedu maaragtay eh, waa ku siiyey adaa si kale u raba
waxaa sidoo kale la eedeynayaa oo la leeyahay guddigii laba dhinac buu u kala jabay oo dhinacii xafiiska ra-iisul wasaaraha aad hadda sheegaysid iyo dhinaca madaxweynaha maxaad uga jawaabaysaan idinku inay garabka kale aad la safateen wallahi guddiga inuu kala jaban yahay baan ogahay laakiin anugu dhihi maayo een, laba laba ra-iisul wasaare iyo madaxweyne u kala jabay anigu kuma dhihi karo cid aan u shaqayno oo gooniya male ummadda soomaaliyeed baan u shaqaynaa wixii aanu soo saarnay oo maamul goboleedkeedu uu soo saaray baan rabnaa sidii lagu soo saaray inay u socdaan oo aan soo- sida maamul goboleedada kaleba wax wada ay u socdaan laakiin ma- kuma dhahayo aniga eh, xafiis madaxweyne xafiis ra-iisul wasaare wey waxaas anigu ku dhihi maayo tallaabada xigteed hadda qaadaysaan maxay tahay annagu dadkaas oo waa la haysta ay dhaheen oo laga been abuuray baanu fasaxnay sida sharcigan waa ku fasaxnay aqlabiyad guddiga haddii loo baahnay waka cid walba oo guddigaas oo meesha ku feermaysan waa la xiriiri karta cidna ka been abuuri mayno nin walba gacantiisuu ku feermayey inta dee kulli waan kusoo wada qori lahayn haddii aan in aan feermayn ay jirto waa ka arrintaas marka waxaan rabnaa in hawsha ay socoto Een, een, haddii aan hadda aan dhahno cidda maaragtay annaga meel noo taallo wax gooni oo shahaadooyin baan siinayna aan dhahno foodadun baan qiib ka sii noqonaynaa oo maaragtay inaanu hadda saas samayno ma rabno wax wada tashi ayoo lagu tasto ayaan rabnaa in wax lagu socodsiiyo oo ummaddaas haddaan qaldannahay waa qaldantiina na yidhaahdo haddaan saxannahay waa saxantiina na yidhaahdo qofkii wadahadal ba diiday ra-iisul wasaaraha hataa in guddigii baanu hayno inuu noo yeedho waxaasi waxaasaa qaldan waxaasi waxaasaa sax ah sidaana waa ku qaldantihin saasna waa ku saxantihin nama luusan dhihin afar qof shan qof ku yeerta ayagu go-aan la gaaraa ayana wax nooma sheegaan ayagaa iska wata hawsha
maxay tahay cabashadaad qabtaan waxaad ii sheegtay mar dhoweyd in ra-iisul wasaaruhu uu rabo inuu tallaabooyin kala qaado oo guddigii uu yiri xubnihii kasoo horjeestay eh, go-aankayii baan shaqada ka cereeya M- sidee kuusoo gaartay walaacaas wallaahi waa arrin maaragtay dee wad- waddanku waa isku dulduleelaya waa arrin socoto markaanu sii daynay warkan ayuu maaragtay arrimahaas abaabulkooda ay galeen waana ku jiraan waan maqlay meel walba waa laisku dulduleelaa dee waxa weeyaan aramo jira awgood hadda anigu hebel baan dhahay kuma dhihi kara ma garan saas ayaa nagu maqaala ee, waxa weeyaan ma- wax arrin ku soconaysana ma aha heer gurigeena waxaa ka haray shaqada guddigu one week amba two weeks baa ka haray wax kale intaa ka badan oo haray ma jiraan ma garan marka arrintaas ciddii hadda ku kacdana dee qaskii ma hore u wada- u wadaysaa soo ma marka arrintaasaa jirta annagu qaskiiyo waxaan diyaar uma nihin ee, waxaan diyaar unahay wixii intaas lagu soo rafaadaya in laisu keeno ee, hore loo sii socdo tillaabo horle la qaado ee, la wada dhaariyo xildhibaanada shahaadada la wada siiyo kadibna ay sidii sharciga ahayd guddoonkooda ay doortaan ay dhex galaan howlihii qaranka ay hore usii wataan baanu diyaar unahay innaga laakiin cid keligii maamul goboleedbaa sideed bilood la sugayay arrintooda ee, gedan hadda maqan oo waa weli waa lasii sugayaa ee, ma aha cidda ku xisaabtamaysana kooran baarlamaan markuu dhismo ayaa kooran lagu xisaabtamaa laakiin yegleelida gudahay waxaan waa federal waa contancy qabiilo isku tegay waaye intuu qabiil qura uu ka maqan yahay lama qaban karo maaragtay ee, doorasho baarlamaan iyo midna lama qaban karo sharci ma aha sharciga waxa waaye kooram waxa lagu xisaabtamaa markii ay dhammaato hawsha oo dhan xildhibaanada ay wada dhaartaan baa kooram la dhihi karaa wixii markaa maqnaado dhaar kadib wixii maqnaadaa kooram la dhihi karaa
qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markaana haddii aanu eegno eh, safiirka mareykanka ee soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxwe- madaxweynayaasha maamulada jubbaland iyo hirshabelle inay si dhaqso usoo dhammaystiraan xubnaha baarlamaanka ku harsan ayaa markaa si loo dhaariyo xubnaha markaasi dhiman afar tobanka abriil ee bishan sidoo kale wuxuu ku booriyey wadahadal iyo istanasul si loo xaqiijiyo in si nabada oo ballaaran lana aqbalo in lagu soo gebagabiyo hanaanka doorashada ee soomaaliya dhinaca kale waxaa haray madaxda qaranka ee sii daysay nisa warbixin ku saabsan marka hay-adda nabad sugidda iyo sidoon qaranka soomaaliya nisa ayaa xalay sii daysay warbixin ku saabsan khatar amni oo marka ah ay sheegay in al-shabaab ay doonayaan in ay weeraraan ama ay daan madaxweyne farmaajo suldaan maxamed xuseen rooble hadalkaas uu si weyn baraha bulshada u qabsaday si weyn loogu falanqeeyay qubrada amniga markii loo eego wararka ayaa u qornaa sidii tan ee nisabartii twitterka ee xalay ku shaacisay waxaan madaxda qaranka siinay warbixin ku saabsan khatar ay maleegayaan al-shabaab oo ay rabaan inay ku beegsaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qaranka maxamed maayer oo ah sarkaal sare oo ka tirsan al-shabaab ayaa wada fulinta qorshaha dabagal ayaanu ku haynaa cid kasta oo kulug leh ayaa qoraalkaas lagu yidhi hase yeeshee wixii ka dambeeyey hadal heen badan iyo markaas magaca maxamed maahir oo ay- nise ay sheegtay ayaa si weyn saacadihii lasoo dhaafay loo hadal hayaa oo ay dadku aad u falanqeynayaan qofka uu yahay maxamed maahir iyo halka uu markaa ka tirsan yahayba oo markaa dhanka al-shabaab markii loo eegana ee dhankooda ay war ka soo saareen haddaba qoraaladaas dhankanise ay soo jedisay ee ah in ay doonayaan in madaxda isku qarxiyaan ayaa al-shabaab waxa ay caawa war ay soo saareen ku beeniyeen arrintaas al-shabaab ayaa beenisay inay qorsheynayaan eh, dilka madaxweyne farmaajo al-wasaare roble sidoo kale waxa ay iska beryeeleen inuu ka tirsan yahay nin lagu magacaabo maxamed maahir oo ay nise sheegtay inuu yahay ninka raba inuu isku qarxiyo madaxda sare ee dalka sarkaal ka tirsan al-shabaab oo la hadlay warbaahinta kuwaasha afkooda ayaana sidaas yidhi dhinaca kale khubarada falanqeeya arrimaha ammaanka ayaa si weyn ugu dooday cidda markaas tahay in qorshahan ay ka dambeedo waxaana markaa inta badan ay khubaradu dhanka ammaanka falanqeeya eedamo kala duwanay usoo jeedeen yadan wasubidda iyo rasidoon qaranka soomaaliya enisa oo markaa shaacisay magacaasi maxamed maahir loogu magacaabo oo aan wadan wax sawira iyo tixraac kale oo laga sii ambanqaadi karo hase yeeshee al-shabaab ayaa iska figeysa arrintaasi dhinaca kale shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay warbixinta hay-adda nisa ee ay ku sheegtay in al-shabaab ay maleegayaan dilalka madaxweyne farmaajo xil wasaare maxamed xuseen roble haddaba mikrofonka waxaa la haqaaday weliina faalmo cabdiqaadir xasan
horta hore amni darada waxa keenaya waa wax dad horta marka hore bartay inay kuraastaan si qabooba ay ku qaataan dalkaanna waa loo wada siman yahay
dalku waxa uu ku jiro xaalad amni oo khatar ah sidaas waxaa barteeda twitterka ku soo qortay hay-adda nabadsugidda ee nisa sidoo kale qoraalkeeda waxay ku caddaysay in khatartaas amni la rabo in lagu weeraro ama lagu dilo madaxda ugu sarraysa ee dalka sida ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxay noqotay arrintan mid siyaabo kala duwan looga falceliyo baraha bulshada si aadana looga hadalhayin shacabka ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho walaac hor leh ayay ku abuurtay waana markii ugu horraysay abid khatar sidaanoo kale ah ay ka hadasho hay-adda nabadsugidda ee nisa siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya iyo midowda musharaxiinta ayaa sidoo kale arrintan ka hadlay waxaana ay sheegeen in tani ay tahay wax lagu xumaado maadaama hadda dalka uu ku jiro marxalad kala guur oo doorasho ah qudhooda shacabka ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in hadalkan laga habboonaa inay soo qorto hay-adda nabadsugidda nisa rajada ay qabeenna ay tahay inay mar un arkaan soomaaliya oo isbaddeshay islamarkaana yeelatay madaxweyne cusub iyo dowlad cusub qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho ayaan la dhex qaadnay muuqaalbahyaha dalsan ka weydiinay aragtidooda siday u arkaan xaaladdan amni ee khatar ee lagu dhawaaqay ee uu dalka ku jiro والله أنا waxaan aaminsanahay casaawajalaan aaminsanahay allah waaxid alaaxad fardu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad inuu wax dilo allah bis wixii ka soo haray isuu waxba dili karin kaa laftirkiisa waxbaan dilaya alle waa makhluuq allah samaystay marka waxaan dhihi lahaa shacabkan masaakiinta ah bil ramadaan barakaysanaa lagu jiraa ha loo turo ilaahay ha loo laabto wallaahi horta eh, labadii hay-ad ugu- ugu sarreysa waddanka eh, haddii eh, naftooda eh, eh, cabsi ay gashay ka shacab ahaan waxa weynaan tabayna sababtoo ah meesha ugu sarreysa annaga amnigeena iyo xogteen dhan lagu maamulayo maanta hadday khatar ku sugan tahay annaga teenna khatar ay ku sugan tahay sababtoo ah mar walbo waxaa isbeddelaa dhici karo xaaladda amnigana waa loo cabsadaa marka eh, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha eh, khilaafkooda intaan sababay haddii xaaladda eh, jabiddan ku- jabid- eh, jabnabdan ku dhammaan lahayd doorashadana oo la aadi lahay saacaddan wax walba ay fudaan lahayn marka waxaan isleeyahay eh, khatar amni weyn aan ku sugannahay wallah horta unuku dhallinyaro ahaan ka dhallinyaan haddaan nahay waxaa waa dhalinta soomaaliyeed aan nahay waxaa dantaynu noogu jirtaa amni inaan helno midda kaleentood waxaan nahay dhallinyaro soomaaliyeed inaan shaqaysanno ayaan diyaar u nahay dhib diyaar u mihnin hay-adaha amniga waxaan ka codsanaynaa inay shaqadooda iyo waajibkooda ay gutaan nimaada amniga iyo shaqada ayuu kaa shaqo kule inay waji- waji- waajibkooda gutaan ayaan ka codsanaynaa midda labaad dowladda soomaaliyeed ilaahay horta gar- dowladda soomaaliyeed dowlad cadaalad allah ka dhigo madaxda dalkana waxaan leeyahay labada madax ugu sarreyso een, ayagaa khilaaf mugdiga ku jira yaan la siyaasadeynin haddii qofka loo diga ma ahan in siyaasad lagu lifaaqo oo la dhaho hebela la dil rabaa madaxweynaha la dil rabaa iyo ra-iisul wasaaraha la dil rabaa horta hore amni darada waxa keenaya waa wax dad horta marka hore bartay inay kuraastaan si qabooba ay ku qaataan dalkaanna waa loo wada siman yahay dadku waa wada bateen dadku waa dad wada walaale eh, waa dad wada siman waxaa dhihi lahay qof kastii qofta u qalanta in la siiyo haddana waxaa qalad ah in oo maanta wa- dadkii oo saddexaad laga soo gudbo oo dadkii koowaad loo imaado muqdisho marka aad fiiriso dadku waxay u hanqaltaagayaan in keliya la qabto mar un doorasho ku dhacdo xor iyo xalaal ah iyo weliba jabi nabdoon oo amni ah xukuumadda federaalka soomaaliya waxay mar kasta ku celcelisaa inay ka shaqaynayso sidii dalkan ay ugu dhici lahayd doorasho nabdoon balse marka aad fiiriso doorashadan waa ay ka gedisan tahay doorashooyinkii hore dalka ka dhacay tan waxay noqotay mid cakiran islamarkaana uu hareeyey muran iyo isqabqabsi fara badan faadumo cabduqaadir raadi ay tiviga dalsan muqdisho
guud ahaana barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sac raadiha dalsan ee magaalada muqdisho ee qaranka dhegeysaha waana intaa barnaamijkan keesa intaa ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo